wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadisay howlaha ka socda dekada deegaanada galmudug wafdigan ay hogaaminaysay wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista habada xukuumadda federaalk soomaaliya fardooso cusmaan cigaal ayaa bogaadisay howlaha dhismaha ee ka socda garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee dhowsamareeb axmed macalin oo ah maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in ay arintani tahay tallaabo fiican waxa ayna ka mid tahay horumarada la gaaray
runtii galmudug waxay mudan tahay kudaysho tallaabo fiican oo hore loo qaado oo kudaysho mudan ayay qaadeen garoon in la dhisaa waxay ka dhib badan tahay ka qiimo badan tahay magaalo in la dhiso marka garoon caalamiya oo heerkii caalamigaa waafaqsan duyuuradaha adduunkaoo dhan loogu talagalay inay degtaan in la dhisaa wax sahlan maaha marka galmudug waxaan rajaynaynaa inay tusaale u noqoto inta dhiman ee soomaalida soo kacaysa inay tusaale u noqoto haddana tusaale u tahay dhuusamareeb meesha ay ku taallo waa meesha waddooyinka hawada ee ugu mashquulsan waddanka soomaaliya oo haddadan aan joogno haddii aan haysan lahayn aaladda lagu arkayo diyuuradaha lix toddoba diyuuradooda waddadaas hayn lahayd diyuuradahaasoo dhani maaragtay waxay garoonkan wuxuu noqonayaa garoon ay isku hadlayaan waddan diyuuradihiisu inay ku soo bataan waxay ku xihan tahay mar kasta oo diyuuradayda cilladu ku timaado ma heli karaa meel dhulka ah oo aan degto oo dhinaca kale wasiirka wasaaradda duulista habada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwo fardooso cusmaan cigaal ayaa sheegtay in ay dowladda federaalk soomaaliya qayb weyn ka qaadanayso dhismaha garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb
runtii aad ayaan ugu faraxsannahay galmudug waa dhaqaaqday oo maaragtay horumar la taaban karoo muuqda ayay ku tillaabsatay waxaan ka mahad celinayaa aeroboorkan isku tashiga ku dhismaya oo dawladda galmudug iyo shacabkeedu ay iska taageereen annagu insha allah dawlad ahaan wixii talo iyo tusaalayn iyo uqareemid iyo wixii kale oo gacanoon ka geysan karno diyaar baan la nahay horeyna runtii waa ugu qareemaynay oo meelo badan ayaan codsiyo u dirnay in aeroboorkan dhismihiisa laga qayb qaato haddana sidii baan u taagannahay madaxweyne haddii ilaah yidhaahdo ilaa dhammaadkana waa inila shaqaynaynaa aeroboorkan inuu dhismihiisu hirgalo waxaan rajaynayaa sanadku hadduu dhammaado qaybta koowaad dhismaheeda daafurkiisa in aynu kala soo qayb galno haddii ilaah yidhaahdo dhinaca kale kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in ay wadi doonaan howlaha dhisada ee garoonka sharaf bay noo tahay wasiir inaan maanta halkan kugu soo dhoweynno eraboorka caalamiga ee dhuusamareeb ee mashruuc aad u ballaaran oo si iskutashiya u socda oo dowladda galmudug iyo shacabka galmudug gaar ahaan shacabka caasimadda ay iska kaashanayaan ayaa halkan ka socda waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhahda dhammaadka bishan disembar in qaybtiisii koowaad ay dhammaanayso laamigii uu dhammaanayo qaybta labaadna insha allah way ku xigtaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaannu rajaynaynaa eraboor caalamiya terminaal ballaaran oo mataqaanaa wax walba u dhammaystiran yihiin leh ranwey diyaaradaha kala duwan ay ku degi karaan baarkimadiisa leh eraboor wax walba u dhammaystiran yihiin arrinta guusha ah waxaa weeye eeraboorkan laga bilaabo maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta inuu ku socdo dhaqaale reer gelmudug oo isku tashi ah waxaanu rabnaa ilaahay hadduu yidhahda inaan dhammaystirno oo saas ku dhammaystirno gabagabowna noo yahay waa ka mahad celinaynaa wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda federaalka gaar ahaan wasiir waa oo kugu hambalyanaynaa shaqada fiican aad waddanka ka qabatay inta aad wasiirka ahayd